wafdi ka socda somalilan oo baryahanba joogay magaalada nairobi ayaa kulamo waxay la yeesheen beesha caalamka iyo mas-uuliyiin kala duwan iyagoo kaga hadlaya sidii doorashooyinka iyo barnaamijyada kale ee ka socda somalilan laysaga kaashan lahaa maxamed kaahin axmed waaba gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye ayaa ka mida wafdigaasi waxaanan ugu horeyntii waxa uu vowada uga warramay waxyaabaha shirarkii halkan ay ku yeesheen nairobi looga hadlay iyo wixii ka soo baxay bismillahi raxmaan raxiim vowadu aad iyo aad bay umahadsan tahay halkan waxaanu joognay muddo isbuuc ku dhow wafdigayga gudoomiyaha xisbiga kulmiye musharaxa madaxweynahana ahna baa maxamed muuse bixi baa hogaaminayay waxaanu la kulannay qolyahan halkan nairobi jooga international communitigaanu la kulannay waxaanu ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka somalilan iyo arrimaha abaaraha oo dhibaatadoodu ay fara badan tahay si aad iyo aad u fiican ayaanu isaga afkaranay maxaanku dhahday arrintaa arrinta doorashadana waa noo sharaxnay baahiyaha keenay in maxaanku dhahday hadda waqti cayiman oon badnayn dib maxaanku dhahday loo dhigo xisbiyada qaranka ee reer somalilan saddexdubana maxaanku dhahday ay ka midaysan yihiin madaxweynuhuna uu hormuud ka yahay in doorashadu maxaanku dhahday sida ugu dhaqsaha badan la xididii loo qabtay loo qabto dhibaatooyinka abaaraha oo dhammaanba meelaha dadka soomaalidu ay degaan oo dhan ka socda ayaa somalilanna waxaa ka socda dadaal ballaaran oo ay iska kaashanayaan dowladda somalilan iyo beesha caalamka wafdigaasi waxaa ka mid ahaa wasiirka biyaha ee somalilan xuseen cabdi boos isaga ayaa waxa uu vowada uga warramay bal rajada ay ka qabaan waxyaabihii haatan kaahin ka hadlayey iyo taageerada ay ka helayaan beesha caalamka iyo weliba howlaha gudaha ka socda in badan baa aan arrimaha abaaraha ee somalilan aanay markii hore lagusoo badan ka bilaabnayn hadda wax fiican baa ka bilaabmay rajo fiican baanu ka qabnaa qolada iyo joogta oja ayaanu xafiiskooda xagga ka furan ayaa howlqabad badan noo ballan qaaden xafiiska la xidhiidhno oo wax badan laga qabto waxaanu jecelnahay arrimaha biyaha hadde biyuhu waa waxyaalaha ugu horeeya abaarta ay aada u saamaysay biyuhu waa daruuriga nolosha weeyaan qofku waa qari karaa intuu doono dhowr casho waa qataraan karaa laakiin biy one day ma la-aan karo biyo la-aan dadka sidai u efecti garaysay iyo sida dadka iminka ugu gaadhay markay xoolihii dhammaadeen inay dadkii hadday dadkii saamaysay maraysa arrintaasi waa arrin adag iyaguna dee warka hadda waa hayaan si fiican baanu isula dhignay yasiixisa wardheere v o a nairobi